runtii caashay go-aanka cusub maanta waxaa dhagax dhigay runtii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne shariif xasan sheekh aadan oo ay weheliyaan runtii wasiiro oo dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeedba iyo waxaa la socday taliya ku-xigeenka amisom ee guud ee soomaaliya taliyaha ciidanka amisom ee maxaan ku rahdaa dhinaca booliiska ee soomaaliya ku sugan taliyaha ciidanka uganda intaas ayaa maxaan ku raha magaalada baraawe lagu soo booqday oo halkaasi maxaa ku dhagax dhig uu madaxweynaha sameeyey garoonka cusub ee baraawe runtii shaqadiisii ay bilaabatay maanta runtii hay-ado badanaa la socday oo kuwa dakliga dhaqaalaha bixinaya dhaqaalaha ku baxay garoonkaas iyo kuwo kaloo ayaga laftigooda maxaan ku rahdaa horumarinka bulshada ah sida news foundation iyo peace building iyo hay-ado kale oo maxaan ku rahdaa amsomk iyo hoos yimaada saa laligada marka garoonkaasi wuxuu ku yaalaa embresa embresa agteeda waaye meel u jirta embresa afar kilomitr oo la yidhaahdo buunqab buunqab ayaa la yidhaahdaa waa dhinaca sablaale marka loo jeedaya waa gartay waxaad iga warantaa marka garoonkaasi waxaa sida wararka nagu soo gaarayaan hore loogu qorsheeyey in laga dhiso meel ku dhow xeebta waana laga wareejiyey sida hadda muuqata marka maxaa looga noqday go-aankii ahaa in xeebta agteeda laga dhiso garoonkan caashay waa jirtaa runtii garoonkaasi dhowr bilood ka hor maxaan ku rahda in maxaan ku rahdaa qiimeyn lagu sameeyey weli labada dhinac oo dhinaca xeebta magaalada waqooyigeeda baraawi iyo koonfurteeda oo dhinaca badda ku dhirirsan halkaasi waxaa la ogaaday garoonka hadda haddii lagu bixiyo dhowr milyan oo dollar dhowr sano kadib saddex sano afar sano kadib maadaama uu xeeb ku yaal meel bacad ay tahay maxaan ku yidhahda inuu diismayo hoos inuu degayo oo khasaare inuu kasoo gaarayo garoonkaas haddana dhaqaalaha ku baxaaya garoonkaas waa la dhisa hadii la yidhahdo waxay u baahan tahay in la qodo dhowr iyo toban mitir oo maxaan ku yidhahda gudaha ah bacaadka in hoos loo qodo kadib maxaa kura la shubo waxaa ku baxaya lacag badan marka kan oo caramadow macnaha meesha caracad carada cad iyo caramadowda iska galaan waayo caramadowda way adag tahay oo koostiga kubaxa ama qiimaha kubaxaya aad iyo yar saa laleeyahay marka waxaan qaadanay kan qiimaha maxaa kura lacagta yar ay ku baxayso lacagta inta badan oo lagu bixin lahaana mashaariic kalea lagu bixinaya siday noo sheegeen hay-adaha iyo waa tahay iyo injineerada waxaad markaa iga warantaa garoonkan dhismihiisa yaa maalgelinaya waxaa maalgelinaya hay-ada kuleto iskaashaday oo ugu horeysa hay-ad la yihahda mis foundation oo norway ah iyo iyo un ka laftigooda iyo european community saddexdaas maxaan ku rahdaa way ka qayb gelayaan shacabka maxaan ku rahdaa kasoo jeeda dadka qorbijoogta maxaan ku rahdaa degmada baraawe ayagana iyo shabelle hooso maxaan ku rahdaa kuletaba ayagana sheer bay kuleeyiin wawax bay ballan qaadeen adugu hadda lacagtii inta ugu badan waa la hayaa marka shaqadii maanta dhagax dhiga sababta loo sameeyey waxaa weeye koleyta wixii oo dhan baa hadda diyaar ah garoonka horta maxaan ku yidhahdaa maxaan ku yidhahdaa waa saddex kilomitr iyo bad runtii maxaan ku yidhahdaa garoonkaasi waxaan ugu talagalnay diyaaradaha dhexe kuwa dhexdhexaadka inay kusoo degaan jasmooyinka laga bilaabo helicopterada iyo kuwa dhexe ee fookarada maxaan ku rahdaa inay kusoo degaan diyaaradaha kale oo jadkaba hadda kuleytaba un wuxuu ku bilaabanayaa waa qaab maxaan ku yidhahdaa garoon dhexdhexaad ah kadibna waxaan u talagelayna marka mustaqbalka garoon caalami inaan ka dhigno insha allah waxaad markaa iga warantaa garoonkan ma kii ugu horreeyey ee degmada baraawo ay yeelataa mise waa mid cusub oo hadda lagu soo kordhiyey oo la rabo in magaalada ama degaanka lagu horumariyo
caashay horta garoon kale waa jiray dagaaladiisa ka hor shirkad maraykan oo shidaalka qodo chevron la yidhaahdo ayaa meel runtii baraawi iyo udhexeysa iyo sablaale garoon maxaan ku rahay ka sameeyeen garooyin oo aada iyo aada u fiican oo yar garoonkaasi wuxuu ku yaala meel layidha xaliim yaale dhowr iyo toban kilomitr ayuu baraawi jiraa shan iyo toban kilomitr marka saa leeyahay marka garoonkii waa duubmay geeda kor baxay bacad baa duubay marka saa leeyahay marka waxaan go-aan ku gaarnay marka maadaama meesha ay ka fog tahay magaalada oo shacabkii magaalada maxaan ku rahdaa aan la tashnay odayaashii dhaqanka iyo maamulkii koonfur galbeed iyo injineeradii iyo maamulka gobolkaba waxa aan la qoondeynay macnaha in meeshaan maxaan ku rahay eraboortkan oo u walba shirkadda intayn eraboortkaas kale sameynin ay sahansatay kadibna maxaan ku rahdaa halkaasi maxaan ku rahdaa ceel shidaala ku yaal haddana eraboortkii hore marka oo asagaba diyaar oo shirkadda shefron ay baadhayo ceelkii un u baahan yahay hadda haddii nabad iyo maxaan ku radaa si fiican maxaan ku rahdaa in kambanigii inuu imaado maxaan ku lasoo saaro shidaalkaas oo eraboortkaas meesha ku yaallaba oo shidaalka maxaan ku rahdaa aan loogu maarmin saaliga kanna magaalada dhawaanshaha ayaan u qaadanay annaga saalcumuum haddaan isku soo wado waa tahay ugu dambeyntii markaa waxaad iga warantaa garoonkan maantaa la dhagax dhigay laakiin goorma ayuu qorshuhu yahay in dhismihiisa uu soo idlaado oo halkaasi ay diyaarado kusoo degaan cashay koleyta wax walba marka la bilaabo waktigay qaadanayaan injineerada koleyta waxay noo sheegeen bil iyo laba bilood koleytaba gudahooda inuu diyaar ku noqonaayo laakiinse maxaan ku yidhahdaa wayna ka yaraan kartaa wayna ka badan kartaa hadba maxaan ku yidhahdaa waxay ku xiran tahay maxaan ku yidhahdaa injineerada laakiin anagu hadda waxaan qorsheynay laba bilood ilaa iyo saddex bilood marka diyaaradaha la qorsheynayo inay kusoo degaan waa diyaarada nooceeb ad isleedihiin garoonkaasi wuu xamili karaa diyaaradaha gobolada soomaaliya isaga goosha o dhan way kusoo degi karaan kuwan waaweyn oo bointing aan ka ahayn marka waa garoon dhinaca gudaha badi loo isticmaali doono ha gudaha ilaa iyo hadda gudaha ayaa loo isticmaali karaa kuleysa diyaaradaha waaweyn macnaha ilaa iyo hadda maxaan ku rahdaa uma diyaar garayn waxyaala badan ay ubaahan yihiin marka laakiin gudaha garoomada maxaan ku rahdaa runtii gudaha ku yaalla oo kale ayaa hadda aan u diyaar garaynayna